Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Bellville isla markaana kaxeeya gaadiidka yaryarka ee loo yaqaan motor bajaaj-ka, ayaa fursado shaqo oo cusub ka helay dadka aadka u isticmaala. Intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan gaadiidkooda, gaadiidleydan ayaa taga goobaha ugu mashquulsan magaalada, gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo khudaarta, dharka iyo raashinka, si halkaasi ay ugu helaan macaamiil badan maadaama goobahaasi yihiin kuwo mashquul ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta motor bajaaj-ka ayaa Radio Bello uga warramay qaabka ay u shaqeystaan.
"Waa ku dhowahay, magaceydana waa Sakariya Abuukar Axmed, bajaadle aaggan buu daweyn ka shaqeeyaa. Waa bil Ramadaan ah lagu jiraa, suuqana xaaladiisa iyo jaamkiisa boqolkiiba boqol aad ayuu sumcad weyn u yahay. Shaqada way kala socotaa, bulshadana waa bulsho Islaam ah, boqolkiiba boqol aad ayay Ramadaanka u soo dhoweeyeen. Shaqadoodana aad ayay u wanaagsan tahay, si fiican annagana ugu shaqeynaa. Ramadaankana wuu kala barmay, dadka qaar dhar iid iyo wax bay u kala ordayaan. Iidda iyo waxaas dadka dharka iid gadanaya, carruurta waa u qaadnaa. Sidoo kale waxaa jira dad oo ayagana anfur iyo wax ka diyaarsanaya oo sida khudaarta oo kaleento iyo wixii lagu anfuri lahaa oo kaleento, waxaas dhan aan u habeynaa. Bulshada aad ayaan ugu dhex jirnaa, boqolkiiba boqol dadka maanta u shaqeeya bulshada oo u adeegana waxaa la dhihi karaa bajaadleyda waa. Bulshada qaybaheeda kala duwanna aad ayaan ula shaqeynaa boqolkiiba boqol. Bajaadle haddaan nahay horta maalinta Ramadaanka, bisha Ramadaanka horta aad ayaan u shaqeynaa. Shaqadaynana waa wanaagsan tahay, waa dareemi kartaa bil Ramadaan marka lagu jiro, bulshada lagu dhex jirona ay bulsho Islaam ah tahay. Boqolkiiba boqol aad ayaan u shaqeynaa. Ramadaanka waa marka ugu fiican keliya oo bajaaj wax laga helo oo laga beec-mushturo. Waa markaas keliya si fiican ayaan u shaqeynaa, si wanaagsan ayaan u shaqeynaa. Kuwii sooman yihiin alaabtii waxaas ma qaadan karaan. Bajaaj inuu qofka raaco waa ku qasban yahay. Haddana waxaa lagu jiraa Maars ayaa lagu jiraa, soonka Maars uu ku soo aaday, bil aad u kulul waaye. Boqolkiiba boqol dadka maba lugayn karaan inay bajaaj raacaan, way ku qasban yihiin sooma, waayo way kulushahay bisha, waa Maarso. Marka bulshada qaybaheeda kala duwan si fiican aad ayaan ugu dhex shaqeynaa." "Magacaydu waa Cabdi Cali Ibraahim, waxaan ka shaqeeyaa bajaadle baan ahay. Waxaan joogaa gaar ahaan magaalada Beledweyne. Bajaadleyadan iska nahanay wallaahi billaahi waa siibasiib waa, laakiin waa dad badan waan qaadnaa, laakiin waa dadkii tirada aad iyo aad bisha Ramadaan si fiican u adeeganayiin. Bisha Ramadaan ayaa noo fiican, annaga hadda bajaadleyna bisha Ramadaan inta loo jiro iyo." Xilliyada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dhalinyarada bajaadleyda magaalada Beledweyne waxa ay helaan macaamiisha ugu badan.